waa sida aad sheegtay gaataayow cabdiraxmaan maadey oo banaan jooga in muddo aba maaragtay dibad joog ahaa yaa warqadu soo saaray isagoo keligii a ku sheegay heshiiskii nabadda ee asmare lagu galay labada kun iyo sideed iyo tobankii in maaragtay etoobiya ay ka baxday isna waxa weeye uu ka baxay marka taasaanu kaga hadlaynay oo taasaanu ku beeninaynay saasoo ah warmurtiyeedku waa gartay dhanka kale ee ururka onlef ama maadi iyo tiimkiisa waxay idinku eedeeyaan inta badan in aad gacansaar la leedihiin dowladda islamarkaana aad dowladda la shaqaysaan arrimahaas maxaad ka leedahay markii gudahaanu isugu nimid waxaanu qaadanay mawaaqif siyaasi ah ayaanu qaadanay dowladda federaalka qaabkii aanu kula shaqayn lahayn baanu qaadanay kilalka dowladda deegaanka qaabkii aanu kula shaqayn lahayn baanu qaadanay waanu isku wada waafaqsanayn marka saanu sidaa aanu isugu ogeyn baanu aragnay isaga oo maaragtay dhinac kale kasoo jeeda marka hadafkanagu wuxuu ahaa dowladda deegaanka waxyaabaha masaalixda deegaanka inaanu kala shaqayno xagga amniga horumarka iyo waxyaabihii la xidhiidha saasay ahayd annaga xagganagana dibudejin inay noo noo sameeyaan waxaa weeyaan nabadgelyo aanu helno sida heshiiskuu dhigayay qodobkiisa koowaad hadafka onlf nabadda aanu u qaadanay waxay ahayd in maaragtay hadafkii ururka si nabadgelya aanu ku wadno saasaanu heshiisi aanu ku wada ahayn dowladda dhexe lafteedana waxaa weeyaan de mar haddii dalkii aanu nimid shuruucda waddankaana qabanaysa marka shuruucda waddanka waxaa weeye inaanu tixgelino waddanka iyo dowladda hadda ka jirta ee b b na waxaa weeyaan ururka iyo arrimihiisa waxaa weeye iyana si maaragtay madax bannaan ururkuna inuu u shaqeeyo oo hadafkiisa isagoo kuqotoba uu u shaqeeyo saasaanu heshiis saasaanu heshiis aanu ku ahayn marka taanu ku taagan ma jirtaa in idinka yacni aad ka baxdeen ururkii islamarkaana ay lidinku eedeeyey inaynan sharciyad haysanin halka kuwa kale ay ku andacoonaya inay sharciyad haystaan oo ururka rasmi ayaga yihiin maya arrimaha waxba kama jiraan dee ururku wuxuu leeyahay shuruuc wuxuu leeyahay iyo xeerar waxaa weeye ayadda ugu sarreysa ururku waxaa weeye waa golaha dhexe golaha dhexe waxaa weeye saddex meelood oo laba markii loo dhiga waxaa weeye xagganaga yuu jiraa everybody knows isaga laftiisa og isaga iyo dhowr nin oo kurba jooga oo iskala qabsaday maaragtay bannaan wareega keli ayaa waxa weeyaan yaa naga maqan iyagoo qudhoodana waanu u yeedhnay ninkaa la yidhaahdo cabdiraxmaan wuxuu khilaafka isaga hormuudku ka ahaa sababtii ugu weyna waxay ahayd dee ururkii markii gudaha uu yimid ay noqotay dowladda dhexe iyo dowladda maaragtay kilalkaba waxa weeyaan in laga nabad galo wixii masaalixna lagala shaqeeyo iyona taa beddelkeed ururku hadafkiisa uu ku shaqeeyo wax baragelina ayna ayna ku samaynin yuu iska soo tegay adisababuu fadhiistay howlo gaaru ayuu galay xilal gaar ayuu dowladda dhexe weydiistay markii dowladda dhexadde ay maaragtay waxba uu ka waayey buu haddana londontiisi yuu ku noqday warqadaha meelaha qolkiisa isagoo ku jira yuu ka soo qoraya waa tahay maxamed haddii aan kaa dhex galo haddii mas-uuliyiintii ugu sarreysay ee ururka onlef ay ishayaan dowladda etoobiyana aada heshiis la gasheen muxuu noqon karaa xalka kuu muuqda mustaqbalka mustaqbalka xalka ii muuqda waxaa weeyaan dee ururku xeer iyo shuruuc buu leeyahay golaha dhexaha hogaamiya cabdiraxmaan wuxuu diidey golihii dhexe kulan inuu isugu yimaado yuu diiday wuu kala qaybiyey ururkii ururkii labu kala noqday marka golihii dhexa ayaa in muddo a wada hadlayey hadda waa la heshiiyey shirkanaga jaraa'idna waxaa weeye kaasuu daaranaa hadda marka waxaan bilaabaynaa laakiin haddii aan kaa dhex galo shirkan aad golaha dhexe aad ku qabateen looma dhannayn soo ma aha way ka maqnaayeen cabdiraxmaan maadey guddoomiyaha iyo afhayeenkii warfaafinta iyo iyo qaar kaloo badan baa ka maqan soma xubno kale cabdiraxmaan dee isaga waddanka iskaga tegey cadaanina de afhayeen ma aha golaha dhexeba cadaane kamid ma aha waayo shuruuc baa jirta baasabaro ajaaniba yuu haystaa kamid ma aha golaha dhexe ururkaana afhayeenka ah aniga kula hadlaya muxumadaya afhayeenka ururka ah golihii dhexe aqlabiyadiisina waxaa weye way isu yimaadeen xubno ka maqan baa jira oo anigu uma aqaano hadda cadaani oo kale anigu gola dhexe uma aqaanaba markii la fiiriyo laakiin xubno kale miyayna jiri karin hoggaan oo ka maqan marka laga reebo cadaani iyo maya de waxa xubno kale way jiraan laakiin de xubnaha aqlabiyaddaa shaqaynaysa had iyo jeer waxaa weeyaan two thirty weliba balaas baa meesha tada joogta saddex meelood oo laba balaas yaa waxaa weeya halkan kala jooga waa la wada hadlay golihii xogayihii golaha dhexe iyo guddoomiye ku-xigeenkiiba halkanay joogaan iyagaa shirka hogaaminayay hadda marka waxaan ka shaqaynaynaa shirkii ururka ee caadiga ahaa golihii dhexe shirkii golaha dhexe iyo shirweynihii waxaa weeyaan in la qabto cabdiraxmaan kudhisa waanu u yeedhnay waxaanu ku nidhi kaalay markii uu diiday sida xeerka ururka uu qabo guddoomiye ku-xigeenka yaa la wareegaya waayaaaalo maxamedow afaye hoggaan miyayna ahayn in mas-uuliyiinta mas-uuliyiintiina labada dhinac a isu timaadaan xal aad gaartaan is-afgarad la gaaro heshiisaa lagu gaaro ururkiisaa lagu mideeyo xal noocaasa ma muuqda miya dee waanu isu nimidba waanu isu nimid labadii garab ee loo kala fadhiyey waanu nimid xubnihii cabdiraxmaan la socday way iskaga yimaadeen xogayaha golaha dhexe axmed nuur axmed sheekh cabdulaahi axmed ilka case yaa hogaaminayey marka wuu iskaga yimid wadahadal baanu gallay waanu heshiinay haddana waxaanu heshiisaan ku nahay ururkii inaanu wada dhisno cabdiraxmaan iyo xubno tirayer oon u malaynayo shan inayna ka badnayn oo qurba joogooda meesha dee ururku ka shaqaynayana jigjiga iyo qabdaar iyo dhagaxbuur iyo nagob weeyaan iyo iyo gobollada kale marka waxaa weeye iyagaa diiday in laisu yimaado marka intanadii isheli jirtay isheli kartay baa isu nimid iyagiina de waa laiskaga yimid markii la arkay maaragtay inayna u soconin ururku inuu isu yimaado oo diidan yihiin heshiiska ururka